رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة يعني إخوتي في العقيدة waxaana la doonaa kelimadska kooban iyadoo wakti habeenima ay xageega tahay kulliba oo ku saabsan nafta iyo sida loo rabeeyo ma loo tasgeeyo ama loo nadiifiyo gaar ahaan nafta waxaan ujeedaa in qofka bini aadamka ay wuxuu ka kooban yahay ajzaa ama qaybo badan oo jasadku jidhku uu ka mid yahay naftu ay ka mid tahay qalbigu ka mid yahay caqligu ka mid yahay inta badan dadku waxay ihtimaam aada u badan ku siiyaan basharka oo dhan ka gaalka iyo ka muslimkaaba waxyaabaha inta badan la xidhiidha jidhka ama jasadka jasadka dadku waxay ugu dadaalaan si aada u weyn oo ah hadduu xanuunsado qof waliba wuu la cararaa wuxuu isku dayiyo isku dayaa inuu daweeyo hadduu gaajoodo waxaa laisku dayaa in wax la cunsiiyo hadduu horaado waa la waraabiyaa hadduu dhexmoodo waa la diiriyaa hadduu kululaado waa la qaboojiyaa hadduu daalo waa la nasiyaa ah inaan jirka haba yaraatee mataalibtiisa ama buu u baahan yahay biniaadamku aad moodo inta badan ee lagu yaraysanin karna shareecadana jidka wax badan oo saasiba kuma soo aroorin bale waxaa soo arooray iyadoo ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo nimankii munaafiqiintahaa waidaa ra-aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubun musanada waxaa soo aroortay isagoo nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa ilaa acmaalikum uu nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahay ma eego suuraddiina isa u qurux badantiin ama u foolxuntiin ama u dheertiin ama u castiin walaa ilaa ajsaamikum iyo jirkiina siduu u cuddoon yahay siduu qurux badan yahay siduu u dhisan yahay walakin yanduru ilaa quluubikum wa ilaa acmaalikum alle subxaanah wa tacaala wuxuu eegaa amase fiiriyaa quluubtiina iyo waxa ku jira ee caqiido fiican ah ee ikhlaas ah ee wanaag ah amase acmaasha kasoo fusha oo qalbigu ma caqiido fiican qaabto camal wanaagsan baa kasoo fula marka u xumaadana inta badan waxxun baa kasoo fula idan waxaa mudnaantaar badan lihi waa in qofka bini aadamka ahi uu in nadbaartiisa ama qeybtiisa qarsoon uu in badan isku dayo inuu qurxiyo oo uu wanaajiyo qaybtuu ilaahay la hortegayo subxaana wa tacaala ee daraaddeed ayaan shakliga sare muhiimad badan lahayn haddii uu lumo qaybta hoose waxaa aada u muhiima runtii inaynu in badan wada fiirsano taskiya aynu sheegnay taskiya fi luga waa atahaara wanamaa ama waa nadiifin iyo kobcin ama koritaan qofka bini aadamkii markaasi wuxuu u baahan yahay ama qofka muslimka ahi siiba inuu naftiisa daahir yeelo oo ka daahir yeela rigsi dhammaantii ama uskig dhammaantii ama nijaas dhammaanteed nijaasta ugu weyni waa gaalnimo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy inama almushrikuuna najas allah subxaana wa tacaala wuxuu ku qirayaa mushriknimadu inay najaaso tahay waa najaaso qalbiya ama najaaso macnawiya dunuubta dhammaanteed waa nooc mina najaasaad siday u kala waaweyntayna najaasadeedu way u kala qaliidsantahay ama way kala adag tahay qofka muslimkaa marka waxa looga baahanya koowaad waxa weeyaan inuu najaasaadkaasi macnawiga ah ee qalbiga dega ee nafta dega inuu daahiro intaanu bilaabinba najaasada muuqaalka sare ah iyadoo tasarana la rabo in jidhka laga daahiriyo oo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu tilmaamayo koox qaar dhintay intuu soo dulmaray xabaal inuu yidhi labadan waa la cadaabaya wax weyna lagu cadaabi maayo labadii mid wuxuu ku sheegay inuu namaam ahaa ama qataarku dadka isku dirdira kii kalena wuxuu nabigu ku sheegay inaanu kaadida iska tiri qofka aan waxba qarsoonayn inuu maalintaasi qurux bato inuu in badan ka fekero waayo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yowmaidin tucraduun laa takhfaa minkum khaafiya maalintaasi waa laydinsoo bandhigayaa baa alla leeyahy subxaana watacaala oo laa takhfaa minkum khaafiya wax haba yaraatee idinka idinku saabsan oo qarsooni ma jira baa idhahay waa maalin aan wax asraar la yidhaahdaa jirin noloshu dhammaanteed ay ka fayshuuf tahay khalaa'iqdoo dhan ay ku wada arkayso maalintaasi qofku qurux bato waxaa laga yaabaa maanta qofnaba inaanu toosin mise gurigiisa inaanu ka bixin isagoo aan in badan isnadiifin isqurxin ishabaynin mandar uu raalli ka yahay ilaa uu gaadho mooyaane qofku albaabka ma furo oo marku tooso wuxuu ku bilaabaa inuu cadcadaydo inuu isfooldaqdo inuu barafoo isku buufbuufiyo dar fiican inuu xidho waxaase dhan wuxuu uga jeedaa qofka bini aadamkii markuu dabadda u baxo wax dadku ka yaqyaqsooda inaanu noqonin ama ugu yaraan wax fool xun leh oo dadku hoosu dhugto inaanu noqonin waxa uu rabaa inuu u ekaado basharka caadiga ah ee iswada qurxinaya famaa baalug maalin kastaba markaad ilaahay subxaana watacaala is hortaagayso iyo maalinta qiyaamaha markaad iman doontaba intaba inaad xoog uga fakarto sida awgeed baa raggii inta badan masaa'ilka ka fakeri jiray waxaa la tilmaamaa yani axad salaf maxamed ibnulwaasic loodhan jiray maxamed ibnulwaasic waa nin taabiciya taabiciintii waaweynaa ka mid ah waa ninka xasan albasri raxmatullahi caleyh uu odhan jiray waa zayn alquraa waa nin runtii dadkii cibaadada iyo daacada ku caanbaxaya waa ninkuu muslim ibnu qutayba markuu afghanistan iyo dhulkaas furanayay kaabul markuu furanayay ayuu yidhi bay yidhahdaan culamaai taarikh awal maxamed ibnulwaasic soo eega waxaa la yidhi maxamed ibnulwaasic baa raacnay laba riwaayadood baa jiro mid waxay tahay maajidka fadhiya oo fardi kor taagaya laa ilaha illa allah dil ku taagaya ola kalena waxay sheegaan isagoo yani dagaalka dhinaciisa farta kor taagaya oo ilaahay baryaya wuxuu yidhi bay yidhahdeen farta maxamed ibnulwaasic ayaa kumaankum ciidamaa igala khayr badan yani maxamed ibnulwaasic wuxuu ahaa dadkii loo tirinayay ama dadka muslimiinta u arkaya inuu yahay nin cibaado badan oo ilaahay subxaana watacaala dadka ku dhadhow ah oo dadka markay alla baryaan la rajaynayo inuu alla ka aqbalaa maxamed ibnulwaasic oo caynkaasi ahaayo taabiciga weyn ahaa ayaa waxaa la tilmaama wuxuu odhan jiray low kaana lidunuubi raayixa mastataaca axaduna an iljaalisa haddii buu yidhaahdaa dembigu hadduu ur yeelan lahaa sii hadduu yeelan lahaa dembigu buu yidhi qofna ma awoodeen inuu ila fadhiista buu leeyay yani waxaad qiyaastaa dunida ilaahay baa ina asturay iyadoo qof waliboo bini aadamka ka midi uu urayo inta uu dambaabo qiyaas yani dadku inteeba is-ag fadhihi lahayd ama qofka bini aadamkaa intaad xamili lahayd iminka ilaahay baa kuu xil qariyay subxaana watacaala laakiin waxaad ogsoonaataa inay jirto maalin aan lagu xil qarinaynin in badan oo ka mid ah haddii aan ilaahay ku cafinin subxaana watacaala bare waxaa kugu filan xadiidku imaamu axmed warinayay ee tilmaamayay qofka marka nafta laga qabto iyo sida ay nafta tani noqoto markaad dhimato ee naftu malaa'igta ay kaa qabato haddaad qof fiican ahayd malaa'igtaasi naftaasi hanuud fiican iyo wax wanaagsan bay kusii duubaan oo sii kanfaan dabeetana xagga sare ee samada ayaa la qabadsiiyaa marka ay koox malaa'igta lamida malaa'igta ka mida markay lasoo dhex maraanba malaa'igta waxay isweydiisaa war waa kuma man yani ruuxa haadihi ayiba ruuxda tani fiican waa kumaba isweydiiyaan dabeetana waxaa loogu yeedhaa magaciisa ugu fiicnaayo waa fulaan ibnu fulaan baa la yidhaahdaa ka xumi marka uu dhintaan maalintaas ay urtiis iyo qurmuunkiisu bilaabmaa oo markay malaa'igtu qaado iyadoo ku dhib mudanaysa oo uu qurmuun yahay bay qaadaa dabeetana malaa'igta kale ee samada joogta markay lasii dhex maraan waxay yidhahdaan man haadihi ruux alkhabiisa waa ruuxdan xun ee sida xun uraysaa maxay ahayd bay yidhaahdaan waxaan markaa deriskan caawa uga jeednaa qofka muslimkii inuu isnadiifiyo isku dayo maalinta ay naftu ka baxdo inaanu noqonin ruuxdaasi uraysa ee uu isku dayo inuu noqdo ruuxda udgoon ay malaa'igtu sheegayso sida arab u jeclaynba maanta basharka inala nool haddaad majlis soo fadhiisato ama meel aad timaado aanad u jeclayn inaad riix ama ur la karaahiyeysto inaad yeelato oo dadku kugu dhib muntaano yidhahdaan war qofkan qurmuunina soo fadhiistay muu ismaydho ama muu isnadiifiyo ama muu isudgooneeyo aan lagu odhan yani waad kahanaysaa majlis intaad soo fadhiisato in lagaa kaakaco ama lagu dhibsado famaa baaliku maxaad u malaynaysaa maalinta acmaashuba ay dhammaanayso ee wax dambe ood samaysan kartaana aanay jirin haddaad maalintaa qulun urto waa wax foolxun sida awgeed deriskan waxaynu leenahay waa deris aynu u baahanay inaynu inbada ka fakarno oo ah sida aynu naftan u daahiri lahayn ama u taskiyeyn lahayn nabiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayh khudbat alxaajkiisii uu ku bilaaban jiray waxaa ka mid ah in alxamda lilah naxmadu wanastaciinu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi-aati acmaalina markuu khudbada bilaabanayo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ilaahay mahadiyo waxyaabuhu alle ka magan geli jiray waxaa ka mid ah wanacuudu billahi ilaahay waxaan ka magan gelaynaa buu odhan jiray min shuruuri anfusina naftayada sharkeeda ayaan ilaahay ka magan gelaynaa buu nabigu odhan jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo wa min sayi-aati acmaalina iyo acmaashaanu samayno xumaheeda idan naftu waa mid u baahan inaad ilaahay ka magan gasho naftu waa mid u baahan inaad kobciso naftu waa mid u baahan in la dhilo oo la fiiqo oo laga fiiqo waxa xun oo dhan sidaa awgeed baa qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina nafsa la ammaaratun bisuu naftu inay tahay mid xumaha faris badan mid xumaha farta lama odhan ammaala baa lagu tilmaamay waa mid yacni faritaankeedu uu soo noqnoqonayo markaa waa mid xumo faris badan baa laleeyahy xumo faris badan maxaa looga jeedaa masaa'il tarbiya ama masaa'il taskiya way ka gedisan yihiin masaa'il almacrifa mas'aladaha aqoonta ku saabsan way ka gedisan yihiin waayo shay inaad ogaataa mar baad u baahantahay inta badan laakiin inaad nafta ku rabayso oo ku barbaariso ku kobciso oo ay caadiya dhaqan u noqotaa waxay u baahantahay muddo inaad ku wadwado waayo naftu mar kasta iyadiiba kaa hor imanayso kugu soo celinaysa xumihii adna waxaad u baahan tahay markaa inaad sutida u hayso ilaa inta ay ka korayso ee ka kobcayso ee ka wanaagsanaanayso sidaa awgeed ayaa waxaa laga sheegaaba raggii fiifiinaaya hore nin ka mid ah oo imaam aimadii weyneyda thabit albunani la odhan jiray thabit albunani waa ardadii imamu malik nin ka mida baan jeclay inuu ka mid ahaa imaamu malik imamat almadaahib alarbaca ardadiisiibuu ka mid ahaa waana raggii ilaahi subxaana watacaala u naxariistee lagu tuhmi jiray inuu ahaa rag cibaado badan leh waxaa la yidhahda wuxuu odhan jiray naftayda waxaa la jihaatamay labaatan sannadood ayaan ku qasbayo la jihaatamayay inay salaada habeenkii tukato ama salaatu leilka labaatankii sannadood ee dambana waa macaansanayay buu leeyahy salaatuleilka tukashadeeda yacni twenty years ama labaatan sannadood bay igu qaadatay buu leeyahy inaan ku rabeeyo inay xejisato oo ay caado ka dhigato inay habeenkii salaadu kacdo labaatankii sannadood ee dambena buu leeyahy waxaan macaansado oo aan u baahdo oo ku taladudo oo naftu ay u baahatay oo aanan kaba sabri karin ayay ii noqotay buu leeyahy idan waxaan leenahay naftu barbiyeynteeda iyo tadhiirinteeda iyo nadiifinteedu waxay u baahantahay wakti walidaalika baa la yidhi naftu waa ammaaratun bisuu waa mid xumaha faris badan culimmadu waxay yidhahdaa naftu markay halkaa dhaafto waxay gaari kartaa tuu ilaahay ku dhaartay ee laa uqsimu binnafsi lawaama ilaha yidhi waxaan ku dhaaranaya laleeyahy subxaanau watacaala nafta canaanta badan leh nafta canaanta badan leh waa naf la rabeeyey oo xad gaarsiisan khayrka way isku canaanataa oo maxaad la gaabinaysaa bay sileeday hore u socoo canaan acmaashiisaa la yar oo aan la buurnayn cujb iyo quruur baan ku jirin saas daraaddeed inuu acmaashan yar ilaahay la hortago waa ka xishoonaya waa lawaama oo haddii dambiba ka dhaco waa naftoo bad keenaysa oo nadaamo iyo murugo intay la timaado ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaysaa oo xumaheeda iyo taqsiirkeeda iyo gaabiskeeda iyo foolxumadeeda oo dhan ilaahay uga soo noqonaysaa ina waa nafsa lawaamaa waxay culammadu yidhaahdaan way sii kori kartaa haddii lasii dahiro oo lasii taskiyeeyo oo lasii wanaajiyo waxay gaari kartaa inay noqoto annafsi almudma'ina yaa ayatuha annafsi almudma'ina irjici ilaa rabbik raadiyatan mardiya fadkulii fii cibaadi wadkulii jannati naf mudma'ina oo xasiloon oo ku xasiloon ilaahay cibaadadiisa oo ku taladudaysa amase macaansanaysa dariiqa alle subxaana wa tacaala oo qalbigiisu ilaahay markuu ku xidhmana sakiino uu helayo delitaan waxsha iyo argagaxna dareemaya marka cibaadadu ay ku yaraato ama alle subxaana wa tacaala dariiqiisa wixii aan ahayn dhib uu ku hayo taasina waa nafs mudma'ina oo waa qima qimat alanfus albashariya ama waa halkii ugu sarraysay ee nafta bini aadamka ay gaadhaysay idan waxay leenahay naftu asliyan waxay noqon kartaa amarabis way dhaafi kartaa waxay noqon kartaa allawaama way dhaafi kartaa waxay noqon kartaa annafsi almudma'ina laakiin kullu dalik waxaa meelahaa kolba heer geynaya waxa uu ku xidhan yahay sida loo taskiyeeyo ama loo tadfiiriyo ama loo nadiifiyo nafta sidaa awgeed bay waxay leenahay nafta taskiyeynteeda ama maydhisteeda ama dhaqisteeda ama hagaajinteeda ama tufta toosan ku toosinteeda iyo ku ridisteedu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha nebiyada lagu soo diro ee waaweyn yani waa matlabun cadiim rususha laga rabo inay fuliyaane ugu waaweyn bay ka mid tahay culamadu waxay sheegaanba wadiifat alambiyaa bay idhahdaa shaqada nebiyada loo soo diraa sidoo uu sheegayo waa afar qaybood bay yidhahdaan ama afar rukun weeyaan taskiyatu nafsi marka waa rukun ka mid haddaynu qur-aanka milicsano alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba waalxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kama arsalna fiikum rasuula minkum rasuulku muxuu qabanaya yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba waalxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun aayad kale alla wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala laqad mana allahu cala almu'miniina id bacasa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آية كلام وحكله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آية كان أخرني لما تورد alle subxaana wa tacaala isagoo u mana sheeganaya dadka muuminiinta ah waxa uu tilmaamaya rasuul loo soo diray iyaga ka mid ah rasuul min anfusihima rasuul waxa ay dareemayaan dareemaya sida ay u baahan yihiin u baahan waxa ay dhibka ay dareemayaan oo dhan nolosha kala mid oo la wadaaga aan ma lagahayn kaasoo baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala ilaahay aayaadkiisa ku akrinaya yani ilahay aayaadkiisa ku akrinaya waxaa loo jeedaa bay culamadu yidhahdaan waa masalati albalaada albalaada almubiin dadka gaadhsiinaya diinta xujada ku duloogaya waxaa kaloo la sheegay wayucallimuhum alkitaaba waalxikma waxaa kaloo uu boraya oo masalatu lbalaaq markay soo dhaafto waxay imanaysaa mas'ala tacliina oo in la baro kitaabka alle iyo xikmada ama sunnadii ambiyada in kaa la baro ina waa masalada ku xigta waxaa taa kusii xigta wayuzakiihim baa la yidhi subxaana wa tacaala inuu tarbiyeeyo amase inuu taskiyeeyo amase inuu dahiro oo nadiifiyo idan tadhiirka nafta la dahiraya waxyaabihii loo soo diray rususha ayay ka mid tahay waana masalo runtii aan odhan karo wakhtiyadan dambe waa waxyaabaha daciifay bay ka mid tahay gaar ahaan abnaa-i sax dhibaatooyinka ugu badan waxaa ka mida bay leenahay qadaaya taskiya oo la fudaydsaday oo la xoojiyey oo qura in talaawatlkitaab la sameeyo iyo in kitaabka iyo sunnada la daraaseeyo laakiin masaladii tatbiiqa rasmiga ahaa ee ahaa nafta in la taskiyeeyo waa la fudaydiyey saa daraaddeed baa waxaa soo baxay uskag badan oo abnaay saxwo dhexdooda yaalla oo xaasidnimo caqdi xan isradin tiro badan leh booshaab yacni waxyaabo badan oo aada arkayso inaanay ahayn dhaqankii dadkii diintan dabaqay ee saxaabadii nebiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo jiilashii ay tarbiyeeyeena ku xigay sidaa awgeed ayaa waxaa leena qur-aanku waxa uu tilmaamaya nabiyullaahi ibraahim khaliil raxmaan inuu ilaahay baryayey subxaana wa tacaala waxaanu ilaahay ku baryayey isagoo caruurtiisii ilaahay u barya rabbanaa wabcah fiihim rasuula minhum yatlu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wayuzakiihim innaka anta alcasiizu alxakiim ilaahay wuxuu weydiisanayay subxaana wa tacaala in ilaahay dhashiisa rasuul u soo diro rasuulkaas iyo kitaabka alle ku dul akriya aayaadka ilaahay ku dul akriya kitaabka iyo sunnadana bara taskiyeeyo naftooda daahira ikhwati fi lcaqiida waxaa leena masaladani aada bay u muhim tahay muhimnimadeeda waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid ah xadiidkii imaam albukhaari biladab almufrad uu ku warinayay imaamu axmed iyo xaakimna ay soo arooriyeen culamo badan inay ku tilmaamayaan in saxiix bimajmuuci turuqihi uu yihi inamaa bucistu liutamima saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq waxaa laisoo diray bau nebigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inaan dhammaystiro dhaqanka kiisa fiican yacni inaan nafta dahiro oo aan ka dahiro oo ka dhilo dhilista yani waxaa la yidhahdaa geedka marka waxyaabaha yararee qodxadda iyo waxa kan aad ka dhilayso si uu noqdo wax manfaca leh in nafta laga dhila markaasi oo laga reebo waxa xun dhammaanteed lagu tarbiyeeyo waxa fiican dhammaantii si uu u noqdo muslimkii loo baahna mas'alatu taskiya ahmiyadeedu baan caawa tal tilmaamayna sidaa awgeed qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuu dhaartay waxaanu inoo sheegayaa naftan sida loo taskiyeeyaa inay tahayba waxa ay ku xidhan tahay in naar la galo iyo in janno la galo ilaahay subxaana wa tacaala wuu dhaaranaya a'imatu tafsiir qaar waxay leeyihin waa toddoba dhaaro a'imatu tafsiir qaar ka midina waxay leeyihiin cabsi maahaba eh waa koob iyo toban dhaaro qur-aanka baa la yidhaahdaa kuma taalo meel alla subxaana wa tacaala uu ku dhaaranayo koob iyo toban jeer haddii qof uu saadiq ahaan jiro run sheegi jiray oo uu war uu sheego sidiisaad run ugu qaadataa hadduu hal dhaaro ku daro waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo wartalo maxaa ka dhaariyay dee arrinkuila waa la qaadan lahay ka waran allihii subxaana wa tacaala watamad kalimatu rabbika sidqan wacadla allihii warkiisuba sidqi ahaa axkaamtiisi iyo wixii soo dhamina xikmad ahaayeen allahaasi hadduu dhaarto oo aanu mar una dhaaranin ee uu koob iyo toban jeer oo isku xiga dhaarto ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala washams waduxaaha waalqamari ida talaaha waalnahaari ida jallaaha walleyli ida yakshaaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلهي وهو دارنا سبحانه وتعالى وهو قد عداده يبقى كيد ضيحه waxaa soo dhaaraysa alla soo dhaartay subxaana wa tacaala baa ilaahay wuxuu leeyahy qad aflax waxaa xaqiiqo ah inuu liibaanayo keliya man zakaaha naftiisa kii dahira kii hagaajiya ee nadiifiya ee xumaha ka reeba waqad khaab baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala waa hoogay oo khayba ayaa ku dhacday waa khasaare oo waa hoogay man dasaaha kii aasay kii aan dahirin kii aan nadiifinin kii aan dhilin kii aan hagaajinin idan ikhwatii fi lcaqiida mas'aladanayna caawa tilmaamaynaa arrin sokaysa maaha waa arrin aada u muhiima u baahan qof waliba noloshiisa qayb ka mida inuu siiyo naftiisa oo keliya cid kale isagoo ka fekerin siduu u toosin lahaa ee xumaha uga reebi lahaa ee samaha ugu barbaarin lahaa sidaa awgeed baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamaya rususha wixii loo soo dhigay tawxiidka dabadii inay ka mid ahayd taskiyatu nafs amaan odhan karnaba waa halkay u go-day fircawn waynu odhan karno ninkii dadba u fool xumaa buu ahaa marka la eego dhaqan iyo akhlaaq marka la eego diin la-aan marka la eego ilaahnimiyo wuxuu sheegtay marka la eego siduu bulshadii ula dhaqmay u xukumayay ilahi muuse soo diray subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi fircawn waxaad ku tidhaahdaa hal laka ilaa an tazakaa waahdiyaka ilaa rabbika fataksha hal laka wama kuu sugnaatay ku dheh ilaa an tazakaa taskiyati nafs war inaad daahir yeesho oo nafta daahiriso waan ilaahay kugu hanuuniyo ad alla ka cabsato waar kaama ma yeeli karaysa idan masaladu mid fudud maaha waaqad aflaxa man zakaaha waxaa kaaga filan in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo jannada meelaheeda sare ee dee ay gaadhaan u ragga rag ah ama dadka dad ah ama ciddii alle usoo banbaxday rag iyo dumarba mid kasta ha ahaadee alle wuxuu qur-aanka ku leeyahy waman ya'tihi mu'minan qad camila asaalixaati fa ulaa'ika lahum darajaatu alculaa jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakaa alle wuxuu leeyay waman ya'tihi mu'mina qad camila asaalixaat ninka alle u yimid subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaysa soo taagay isagoo mu'mina isagoo camal suuban soo sameeyey kuwaas baa ilaha yidhi waxay leeyihin boosaska sare adarajaat alculaa ayay leeyihin boosaska sare bay leeyihin waxay leeyihin baa layidhi jannada nagaadiga ee hoosteeda webiyadu dareerayaan oo ay ku waarayaan waxaa alla leeyihi subxaana wa tacaala wadalika jazaau man tazakaa kaasina baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa abaalmarka cidda naftiisa dahirtay cidda shaqadan qabatay abaalmarkeeda weeyaan idan taskiyatu nafs meesha ay dadka geysaa waa meeshaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamayo lahum adarajaat alculaa jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha kaas baa ah taskiyada dhulka lagu helo arrintani dadka aanay u fududayn waxaad ka garan kartaa ducadii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bay ka mid ahay oo uu ilaahay baryayo in ilaahay ugu gargaaro uu naftiisa ugu kaalmeeyo oo uu noqdo ku naftiisa alla dahiray xadiidkii imaamu muslim bisaxiixii uu ku soo saaray wuxuu nebigu ducadiisa ka mid ahay allaahuma aati nafsii taqwaaha wa zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaha ilaahayow naftayda waxaad siisaa alla ka cabsigeeda yaa rabbi buu leeyahy wazakiha anta khayru man zakaaha ilaahayow naftan dahir oo halabajiyo toosi oo xumaha ka dhig oo nadiifi oo rijsi ragan ka reeg anta khayru man zakaaha cid wax dahirta ala u khayr badan buu leeyahy anta waliyuha wa mawlaha idan ixwatii fi lcaqiida camalka kani waa camal juhdi iyo shaqo iyo awood u baahan waa camal haddaanad ilaahay u kaalmaysan oo ilaahay in badan baryin inuu naftan kula qabto oo kula toosiyo kula dahiro aanad u taaghelaynin bale allah qur-aanka wuxuu ku leeyahy walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh maa zakaa minkum min axadin abada walakina allaha yuzakii man yashaa haddii lalaayahay ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisa uu idin naxariisanayo haddii taa lalaayay oo dee waxaa nafka lagu taskiyeynayaa waa hadiga alla soo diray iyo rusushaas alla soo diray dariiqoodiiyo ilaahay leey fabihudahu muqtadi haddii kuwaa la waayo maa zakaa minkum min axadin abada nasiiba idinkama daahirsateen baa laleey uskadiyo qulunka sidaa awgeed waxaa habboon inaynu in badan ka fakarno sida aada uga fakarto mar fiican inaad gadato sida aada uga fakarto shaambooyo iyo saliido fiican inaad gadato sida aada uga fakarto haddaad xanuunsato inaad dhakhtar la ballanto sida aada uga fakarto shaqo fiican inaad hesho si aada cunno wanaagsan guri wanaagsan gaari fiican nolol degan aada u samayn kartid waa inaad uga fikirtaa naftan saad u tarbiyeyn lahayd wadnaheedu iyo qalbigeedu hadduu xanuunsado labaalabacda hadday soo gasho inaad dabiib rawxaaniya u geyso inaad masaajidka geyso inaad salaada ku xidho inaad jamaca u ilaaliso inaad akhlaaqda fiican u dhowrto inaad sunnada dabaqdo inaad isku daydo inaad noqoto siduu uu nebi maxamed ku ducaysanayay allahuma axsanta khalqi ilaahayow abuurkayga waad fiinaysiisay ee faxasin khuluqi ilaahw akhlaaqdayda iyo dhaqankaygana fiinaysii nafta waahiriyeelkeeda iyo daskiyeynteeda waxay ka mid tahay arrimaha keena inuu qofku dhadhamiyo iimaanka dhadhankiisa walidaalika uu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii abi daawuud ku yaalay iyo saxiix iljaamici sakiirkaba culamadii qorta ay kusoo saartay ee xadiidka fiican ahaa wuxuu nabigu ku sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh halaathun man facalahunna faqad daaqa tacma aliimaan saddex buu nabigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ciddii samaysa waxay dhadhamisay dhadhanka iimaanka yani iimaanku dhadhan buu leeyihi dhadhankaasi waxaa hela cidda acmaasha si fiican u samaysa man cabada allaha caza wajala waxda liannahu laa ilaha illaa hu qofka ilaahay caabudo subxaana watacaala keligii oo alle ka dambeeya oo cibaadada u gaar yeela oo naftiisu alle subxaana watacaala ku xidhanto oo wixii alla kasoo hara ka taga wa acdaa zakaata maalih oo bixiya buu nebigu yidhi zakadii maalkiisa bixiya iyadoo naftiisu ay raalli ka tahay sanad walba bixiya oo walam yucti alharima wala darina wala almariida walakin min awaasiti amwaalikum ina allaha lam yas'alkum khayraha walam ya'murkum bishariha ayuu nabigu tilmaamay oo bixiya zakada xoolaha nafta xoolaha way jecesha xoolahaad kusoo dhihidayacayn kara inaad ciduu isaga dhigtaa ma yara fuduma laakiin qofku marka iimaan qalbigiisa galo ee uu garto xoolaha kan in alla u dhiibay subxaana wa tacaala kuna intixaamayo ku eegayo ee uu garto in xoolahan xuquuqa ay la socoto inuu dhulkan gaalay dadka jooga waxay gartaan xoolaha ay cashuuray la socoto tagaskii dawladda hala bixiya baa laydhaha laakiin qofka muslimkii wuxuu gartaa xoolaha xaqii fuqaradu inuu la socdo oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu daray sidaa awgeed qofka qaybtaa alla uu yidhi bixi sideeda uu bixiya laakiin aan bixinin isagoo karaahiyeysanaya ama kaharaya ama aan bixinin isagoo dadkuun isle yalwacaayin ee uun dee la odhanayo wadakaas waa alla xijaalan qaata waxbaanu bixiya laakiin bixinaya iyadoo naftiisu raalli ka ah oo aanay waxba dhiba kaga muuqanin ilaahayna idinma weydiin baa layidhi tog gabowday ama ta muqda ama ta xun waxa la yidhaha xoolaha kuwa dhexdhexaada bixiya oo dadkii xoolaha nol dhaqanaya qofkii kale ee dee maalkan lacagta ah haystayna isaga waxaa laga rabay two point five percent inuu bixiyo wazakaa nafsa baa ilahay qadiyada saddexaadna waxa weeyaane iimaanka lagu dhadhamiya naftiisa daahir yeelay markii hore tawxiid baa la sheegay haddana masalatu zakaat baa la raaciyay zakaat ilmaalkii haddana waxaa la sheegay masalati taskiya nin baa nebiga wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wamaa taskiyatu nafsi ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo nafta taskiyadeedu waa maxay maxaa la samaynaya yani naftan adeeda hala taskiyay wazakaa nafsa maxaa macnaheeda looga jeeda nebigu xadiidkaasi wuxuu ugu fasiray ninka kan mas'aladaas masalati almuraaqaba an yaclam ana allaha caza wajala macahu xaytu kaan waa inuu qofku garto inuu ilaahay subxaana wa tacaala maciisa yahay meel kasta uu joogaba haddaad taa rumaysato yani ilaahay waad ka xishoonaysaa meesha haddaad ku ogtahay yani suuq dhexdii xumo kuma samaysid amase meel lagaa garanayo xumo kuma samaysid ama meel caadiyo la yaqaanaa dadka haddii in uun damaa'irtoodu ay nool yihiin oo uu xumays yidhaahdo samey inuu meel qarsoon ku sameeyo laakiin mansilada qofka muslimkii markuu gaadho ka waramayno wuxuu gaadhaa mansilati almuraaqaba oo ah inuu qofku garto inaan sirba jirin xaaladku dhammaantii inuu makshuuf yahay yaclamu khaa'inata lacyuni wamaa tukfi suduur ilaahay inuu leeyahay wuxuu og yahay alleh ishu kay haddo iyo laabtu kay qariso alleh waa ogyahay kuwii xumaha samaynaya ilaahay leeyahy yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah dadkay wax ka qarsanayaan laakiin ilahay miyay ka qarsan karayaan alla leeyahay subxaana watacaala waxaa la rabaa markaa qofku markuu gaadho mansilo ah inuu garto in ilaahay arkayo wuxuu qaataa inuu markaa xayiyu noqdo mid xishood badana noqdo xishoodkuna waa min alimaan inuu alla ka xishoodo subxaana watacaala oo uu ka xishoodo inuu ilaahay subxaana watacaala hortiisa xuba ku sameeyo taasuu xadiidkan ku fasiray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mas'aladii ahayd taskiyatunas idan taskiyada bimacna taqwa waa noqon kartaa falaa tusaku anfusakum waaclamu biman ittaqa wasayujanabuha alatqa aladii yu'tii maalahu yatazakaa wanafsin wamaa sawaaha faalhamahaa fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha allahuma aati nafsi taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha kullu dalik waxay sheegayaan markaan eraye iska kooban idhaahdo waa qofka muslimkii inuu ka tago wixii xaaraama uu sameeyo wixii la amray waxaananu ereygan taskiya la yidhaahda af carabiga ahi macnihiisu waxa weeyaan aldahaara waalnamaa waalbaraka waa nadaafad iyo daahirnimo waa namaa iyo barbaar iyo koba waa barako iyo khayrkiisoo shayga bada xagga sharciga markaynu u eegnana waxaynu odhan karnaa waa nafta oo laga nadiifiyo min amraadiha wa min dulumaatiha wa min najaasaatiha waa nafta oo laga nadiifiyo xanuunadeeda waa nafta oo laga nadiifiyo midmadowyadeeda waa nafta oo laga nadiifiyo najaasaadka fuula waa nafta oo laga nadiifiyo ashahwaat alxisiya shahwaatu nafsiga ee xisiga iyo macnawigaaba haddaan sar waaweyn ku qorana waxa weeyaan baynu odhan karnaa taskiyatu nafs waa naftoo laga daahir yeelo gaalnimo kufri shirki riyaa iyo istus iyo sumca nifaaq iyo gaalnimo qarsoon cubduljaah qofka oo naftoo laga daahir yeelo magac iyo maamuusun in atraadisa u dhimato xubuljaahi wariyaasa waa naftoo laga daahir yeelo xuduudi nafsi dhammaanteeda naftu waxyaabahay jeceshahay shaydaanku marka hore wuxuu isku dayayaa inuu macaasida waaweyn kuu rido ee gaalnimo iyo kufri iyo nifaaq iyo wixii lamid hadduu kaa kaala quusto xataa wuxuu isku dayayaa wixii khayrka ahaa adigoo qabanaya inuu laakiin ku berber marido khayrkii wanaagsanaayo intuu shaygaagii ikhlaasku ka lumo acmaashaad qabanaysa xuduudu nafsi ay soo gasho oo ay soo gasho adigoo isla halagu yidhaahdo walaa weligii hebele muxaadarada fiina waxaad muxaadarada ujeedinaysaaba ay noqoto inaad maqmalfiicarsasho ama waxaad u wadaaba ay noqoto inaad dadka madax lagaaga dhigo lagu yidhahdo had iyo goor meesha lasoo fadhiistaba waa hebel ama naftu wax badan bay jeceshay naftu waa imtixaan maadaama imtixaan tahay waxay u baahan tahay in lagu treengareeyo ikhlaas ikhlaasku waa in aad baacid kale yani wax kaloo camalka kugu kalisaa inaanu jirin ilahay inaad wax kaga doonaysa mooyaane naftu waa in lagu tarayngareeyaa maxay inay ka weynaato alcujub inaad iscajib gelisagu waxoogaa yaroo acmaala intaynu samayno inay kula weynaato aad istirahda daacid fulaan baad tahay ama hebel fulaan baad tahay oo wuxuu yaraayo aad ilaahay agsiisays ilaahay degiso cujbi uu kaa lumiyo amase inaad maqruur noqoto alguruur uu ku galo amase aduu jacaylinu ku qaado oo lagaba yaabo acmaashan inaad u samaynayso aqraab dunawiya daraaddeed amase nafta hawadeeda inaad iska raacdo ama amalkeeda inaad deerayso amase xaasidnimo iyo bakaylnimo iyo shaxiixnimo inay ku barto waxaa laga sheegaa raggii ragga ahaa cabdillaahi ibnu muxa ninkii wax ka soo iibsaday meel wax ka iibsanayay ayay ninkii wax ka iibinaya qola waxaa ku jira war miyaad garanaynaysaad wax ka iibinaysaa waa cabdillaahi ibnu muxayrib caalimkii odhan jiray ee zaahidka ahaa weeyaan cabdillahi ibnu muxayrib arrinkii uu ka xanaaqay ninkii loo sheegay makuu yihi wardadow war anagu xoolaha iyagaanu wax ku iibsanaynaa ee diintayada wax ku iibsan mayna wey yani markaan meel wax laga iibsanaya imi waa isbaayacaynaa buu leeya deetana lacagtagii waxay goysaa markaa iibsanaya deetna raba inaad tiraahda waa sheekh fulaano sheekh fulaannimaa wax igu siisaan ama wax igaga iibisaan waayo sheekhnimadan iyo diintan iyo waxaanaan wado ilaahay baan wax kaga doonayaa buu leeya idinka xoolihiina kuma rabo see daraaddeed ragga badh bay ka wariyaan inaanay xataa dukaan qura wax ka iibsan jirin ee khumuska meelo kala gaara inay kasoo iibsan jireen si aan loo odhanin waa u fulaan oo wax looga dhimin waxaa idinku filan yani naftu in ikibirjibiyaabay ubaahantay misal basiida waan idin siinayaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi saxaabadu la hadlay wuxuu u sheegay taabiciinta ninka ugu khayr badan leh magigiisu u sheegay dabeetana wuxuu u tilmaamay ninkaa taabiciga khayrka badan leh haddaa aragtaan ilaahay dambi dhaaf noo weydiidaha de masaladaa u fiirsada waa saxaabadii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaase laleeya ninkaa haddaa aragtaan ilaahay dambi dhaaf noo weydiiya xadiidku wuxuu ku yaalaa saxiixa muslim masalan xadiidka kan waa ninkii la odhan jiray uways alqarni ahdigii cumar bin alkhadaab markuu cumar uu ahaa imaamka muslimiinta ee dagaaladii markaasi ay socdaan ciraaq iyo dhulkaasi iyo dadkii muslimiinta ee diinta faafinteeda ay socotay ayaa waxaa yimi ciidamadii muslimiinta ee yeman ka yimi madad bay haayeen kulayntii yeman ka timid oo sii socota cumar baa uu la kulmo wuxuu i waraala qoladiina reer yeman ma idinku jiraa wax reer qaran ahi qaran waa alqorqoniya culamada dhalinyarada imkaa maqashaan qabiilka ka tirsay marajeniya waa qabiil yeman ka tirsan haadaa la yidhi wuxuu yii lafta muraad la yidhahdaa ma idinku jirta jiribka muraad la yidhahda qaran kamid a mid ahi ma idinku jirta haadaa la yidhi uways nin la yidhahdaa ma idinla socda haadaa la yidhi yani wuxuu weydiinayaa uways oo reer qarana oo reer muraada ma haysaan haadaa la yidhi wuxuu i war ninkaasi ma yahay nin labadiisii waalid miduun haysto hooyo qura leh haabaa la yidhi nin hooyadii baari u sabafala ma yahay buu yidhi haabaa lagu yidhi wuxuu yii war ninkaasi ma yahay nin intay baras ku dhacday wada cadaaday oo dabeetana ilaahay baryo ilaahay baraskii ka bogsiiyey mawdicu dirhamin dirham meel la saaro mooyaane intii kale bar quroo cad yani nin leh oo intii kaleo dhan ka bogsaday ma yahi haabaa lagu yidhi ninkaa lagu yeera buu yidhi ninkii baa u yimi ninka kan wuxuu nebigu ku sheegay inuu yahay nin hooyadii u samafala oo low aqsama cala allahi la adalla wuxuu nebigu ku sheegay inuu yahay nin hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay uu dhaartiisaasi u beri yeelay yacni waa maxay ilaahay hadduu ku dhaarto u beri yeelayo innaga masalan waxaa laynagu yidhi walaalkaaga muslimkii hadduu dhaarto oo wax ku dhaarto u samafalo dhaarta u oofi yani hadduu ku yidhaahdo wallahi waxaa waan qaadanayaa masalan iskasii ha qaatee ilaahay yani dhaartu alle ku dhaartay u oofiyo u samee ninka kan muxuu nebigu ku sifaynaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku sifaynaya inuu yihi hadduu wax ku dhaarto waa nin ilaahay dhaartiisa u oofinayo masalan hadduu yidhaahdo wallahi caynkaasay noqonaysaa ilaahay sidii buu ka dhigaya weeyaan oo ilaahay baa dhaartiisa u oofinaya qiyaas qof basharka ka mid ah oo marka uu dhaarto dhaartiisa alla fulinayo aanuu ilaahay soo celinay subxaana wa tacaala waysal qarani oo caynkaasii ah ayuu cumar wuxuu ku yidhi waryaa uweysow waxaan maqlay markii loo keenay ilaahay rasuulkiisiiyoo leh war ninkaa uweyse la yidhaahdo ee sifadaa leh ee caynkaas ee caynkaasi qabiilkaa ka tirsan haddii aa aragtaan weydiista inuu ilaahay dembi dhaaf idiin weydiiyo ee ilaahay dembi dhaaf ii weydiibu ku yidhi cumar uweys cumar ilaah buu dembi dhaaf u weydiiyey cumar baa markaa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa aan waraaq kuugu qoro buu yidhi waaliga kuufa maadaama xaggan iyo ciraaq usii socdo kuufa oo cawaasimtii markaa muslimiintu samaysay ka mid ahayd muslimiinta degan ninka waaliga waa yacni governorka ama barsaamka halkaa jooga waraaqaa kuugu sii qoro yacni inuu kusoo dhaweeyo dee nin muslimo meel dejiyaa tahay uways wuxuu ku jawaabay waxa aan ka jeclahay buu yidhi kabro fii kabraaina dadka inta aan la garanayna xagga dambe iska joogta inan ahaado uways odhanin ka faa'iidayso amiirulmu'miniinka waraaqdiisu inta taskiye kasii qaadato taskiyadaasi ha ku anfacdo da meel fiican ha lagu dejiyo oo ad magac iyo maamuus ku heshay waysal qarani waxa uu tilmaamayaa inaanu magac iyo maamuus innaba uga baahnayn inuu ilaahay oo kula subxaana watacaala rabo inuu ku xidhnaado inaanu xataa jeclayn in la yidhahdo waa ka ninkii hebel lo odhan jiray yacni xadu nafsi baa ka madhamaaday sida daraaddeed bu wuxuu yihi maya waa iska soconaya waa iska tegaya haddaan xadiidka qaybihiisa kale idinsii sheego waad ka sii yaabay waxaa la yidhahdaa cumar baa sidii u iskaga tegay uweys waa diiday in la maamuso ama la magacaabo ama meel la dejiyo waxaa dhacday markaasi cumar baa sanad dambe soo xaji tegay in kamida nimankii yaman ka yimi oo waayeeladoodii kamida ragga magac iyo maamuuskaba kulahaaya ayuu la kulmay markaasu wuxuu ku yihi waryaahe weys ka waran nin weys ma jooga haa buu yidhi ninkii reer qaran ahaa ee muraad ahaa ee kaas ahaa buu yidhi weys ka waran buu yidhi waxay u rabaa buu yidhi weys waa iska dadku waxay u yaqaaneen un dee qofaan wax la haysano dee fuqarada masaakiinta ka yani magac iyo maamuus doono mujtamaca ku dhex lahayn qof la sheego dee amiirulmu'miniinku u waraysto uma arkayo ninka yamaniga ah dabeetana wuxuu ku yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi war ninkaa aada arkayso waxaan maqlay nebigoole salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddaa aragtaan waysal qarani oo ninka qaran ka dhashaya ee reer muraada ee hooyada lahaan jiray hooyadii u samafali jiray barasku ku dhacday ka bukasay ee barta qura ninkaa haddaa aragtaan ilaahay weydiiya inuu dambi dhaaf yani weydiista isaga inuu ilaahay dambi dhaaf idin weydiiyo ninkii wuu soo noqday xajkii markuu kasoo noqday buu uweys raadi uweys u soo helay wuxuu ku yidhi uweys ilaahay dambi dhaaf i weydiiy uweysna wuxuu ku yidhi war adigaa xajka imiyo acmaal saalixa adaa soo sameeye qariiba cahdin min acmaali saalixa adigaa ah ee adigu ilaahay dambi dhaaf inoo weydiiy diiba ku celiye wuxuu yidhi maya uweys ilaahay dambi dhaaf inoo weydiiy uwaysna uu soo celiyo wuxuu yii warmay adiga ka yimi meeshii fiicnayd oo acmaal wanaagsan soo samaystay ilaahay dambi dhaaf inoo weydiiy uways ba haddana ku celiyo yidhi may ninkii baa ku celiyey haddana u yidhi maye ilaahay dambi dhaaf i weydi markuu arkay uways ninka kani sida uu ugu adegiyey mas'alada ayuu wuxuu ku yidhi warma cumar baad arkay dabeetana wuu sheego haa cumar baan arkay buu yidhi oo igu yidhi nabigaan maqlay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo leh uways alqaran haddaad la kulantaan ilahay dambi dhaafu weydiiyey wuxuu yidhi uways markaa ninkii ilaahay buu dambi dhaafu weydiiyey kadib ninkii wuxuu yidhi waxaa siiyey kisaa dhar cusub baa siiyey buu yihi uways uways dharkii cusbaabuu xidhay magaaladii waxay isweydiinaysay buu yidhi wartalowkii uweysaa xaggee wax ka soo galeen uweyso maro fiican xidhan baa la arkay yani uways maba ahayn nin laga filayo maro fiicanna xataa inu xidho ee wuxuu ahaa dale culamaai taariikhda dabad ka midii waxay soo naqliyaanba way yidhaahdaan jamaacaadka marmar buu uga hadhi jiray masalat alcuri baa weli daraaddeed marmar buu uga hadhi jiray bay yidhahdaan uwayska caynkaasi wuxuu ahaa ninkaa naftiisii la dadaalay ee ay xagkaa gaadhay inuu nebigu dadka uga sii dardaarmo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh idan ikhwatii fi lcaqiida nafta bini aadamkaahi albusiri busirigii gabayaaga ahaa ee burdaha lahaa burduhu waa gabay waa gabay meelo aan qurux badnayn inay ku jiraan afoolxun meelo aada u qurux badan inay ku jiraan burdaha dhulkiisa quruxda badan le waxaa ka mida inuu lahaa wanafsu ka tifli in tuhmilhu shaba calaa xubbi ridaaci wain tufqimhu yanfatimi yani wuxuu lahaa naftu wuu lahaa waa sida ilma caruur oo kale oo haddii aad iska daysana waxa uu ku barbaaraa naaska ma sii daaya yani ilmaha caruur haddaanay hooyadu naaska ka jarana jaqsiisa u iskaga wado ma kacayo naaskiisa wuu iska waday xataa isagoo nin weynu iska nuugaya laakiin haddii ilmaha naaska laga jaro laba saddex cashubu ooooyiyo kolba islaanta dafteeda isku nagi doonaa barnaamijka hadday tiraado labadaas saddexda casho ay ka adkaysato maalin afraadda waa ilaabaya usari wuxuu leeyay war naftuba waa sidaa ilmaha caruuro haddaad saddex casho su tudan soo tiraada ma fiican waxan yeeli maayo waa iyana wax kastoo xun waa ka go-aysaa buu leeyay saasi daraaddeed buu lahaa fasrif hawaaha waxaadiran tuwaliha laakiin hawadeeda ka fogey buu lahaa marnaba ha u raacin ama se abiyaadiisa waxaa kaloo ka mid ahaa khaalif innafsa waashaytaana waasihima wain humaa maxabaaka nusi fatahimi wuxuu lahaa nafta iyo shaytaanba khilaaf oo caasi buu yidhi labadooda xataa hadday kuu barax tirain ku yidhaahdaan naseexaanu ku wadna waa tuhum buu leeya naseexana maahay naf iyo shaytaan warkooda tuhum buu leeya sida awgeed ikhwati filcaqiida haddaan soo koobo waan jeclahay inaan aada u koobanay waxaan idin leeyahay maqaamaatu taskiya ama meelaha taskiyada u baahan waxaa weeyaan wixii laga dahirayay nafta waan sheegnay waxaa lagu qurxinayaana waa tawxiidka ikhlaaska sidqiga iyo rusheega maxabada khowf iyo rajaa ilaahay oo keligii laga cabsado isagoo keligii la rajeeyo waraca sabirka muraaqabada tawbada istinsaarka waa kuwaasi waxaa taskiya gaarsiiya ama wixii layra faroodan wixii layra hadaad u fiirsato qasdiga laga leeya in badanoo cibaadaad ka midi waa naftanba inay daahiraan awgeed baa ilaahay qur-aanka masala salaada ilaahay wuxuu tilmaamay ina salaata kaanat cala lmuuminiina kitaaban mawquuta baa la sheegay laakiin maxaa looga dhigay ina salaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar baa ilaahay salaad dadka muuminiintaha waxa ay ka reebtaa can ilfaxshaai waalmunkar jiro ama xubo iyo munkar shareeca kay diiday dhammaanteedba wuu ka reebta idan asalaatu tuzakiik haddaad salaada sidii la rabay u tukato oo hay-adeeda iyo khushuucdeeda iyo aada ilaaliso macnaheedu waxa weeyaan inaad gelayso xamaam nafta lagu daahir yeelo waxaa ka mida zakadii khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim baa ilaha yidhi ka qaad xoolahooda sadaqa ama zako taasoo tudahiruhum wa tuzakiihim litabhiiri walizakaa ayaa looga qaadaya xajkii walaa rafata walaa fusuqa walaa jidaal ayaa ilaahay tilmaamaya soonkii kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun masalada loo waajib yeerayba waa lacalakum tattaquun waa in taqwadu badato taa awgeed waxaanu leenahay xataa acmaasha allayna faray subxaana wa tacaala ee soon leh ee zaka leh ee salaad leh ee tawxiid leh ee xaji leh kuwaasoo dhami waxa weeyaan waa waxyaabaha nafta lagu dahiro laakiin waa inaad ku tala gashaa in ay qasdigeedii xaqiijiso alaab qastaa loo qasdiyay in la tukado waa in dantii laga lahaa lagu gaadha xajka danbaa laga lahaa ilaahay wuxuu leeyay lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaauha walaakin yanaalahu taqwa minkum ilaahay hilibkan aad alqalaysaad iyo dhiiggan iyo waxaan alle ma gaadhaan subxaana wa tacaala laakiin waxaa gaadha alla ka cabsiga qalbigiina ku jira kaasi baa gaadha baa laleeyahy idan waxaynu u baahanay inaynu noqono inaynu naftan daahir yeella inaynu ku dadaalo wayudhiba cankum rijsa shaytaan ayaa la tilmaamayay way gaalada ilahay walaa ulaaika aladiina lam yurid illaahu an yutahirahum waxaynu u baahanay atahaara nafsiya inaynu samayno qur-aanka waxyaabii koowaade nabiga la faraya yaa ayuha almudasiru qum faanfir warabaka fakabir wasiyaabaka fatahir culamada baabaa siyaabaka fatahir ku fasirayo naftiyo qalbiga in la daahir yeela in xisigaanasna uu la socda nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wixii alle uu qur-aankiisa ku ammaanay waxa weeyaan wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq fiican inuu leeya akhlaaq fiican macnaheedu waa maxay waxaa loo jeedaa inuu naftiisa ka daahir yeelay oo ka nadiifiyey dabacxumada dhammaanteed inuu ku qurxiyey diintiiyo tawxiidkiiyo wixii ay rabtay awgeed baa culamadu waxay dhahdaan ninkii akhlaaq ku dheeray waa nin diin ku dheer xusnu alkhuluq maca allah wa maca khalqihi baa loo bahay waxaanaan sheegay oo dham ikhwati fi lcaqiida waxaan leenahay nebigu wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh inama alcilmu bitacallum wa inama alcilmu bitaxallum nabigu yihi cilmu waxbarasho ku yimaadaa yani inta habeen la seexdo oo subaxii lama soo tooso adigoo cilmi iskale markaa qalbi yeelato sabir iyo dadaal iyo waqti iyo xoog iyo xoolo iyo soojeda bixisa markaad rabto shay inaad ogaato maanta waa kuwa jaamacada iyo iskuulla iyo waxaa la faray dhowr iyo toban sanadood unbaad subax walba sii kalahaysaa iskuul ku kala jaamacad ku kala kan ku kala maxaad u kala haysaa ligay taktasiba cilma cilmi yaro adduunya inaad soo hesho intaasoo sanadood baad sii jeedaa oo sabraysa oo habeenkii soo jeedaa oo ku dadaalaysa oo wakti ku bixinaysa oo xoog iyo xoolaba ku bixinaysa sababta waa maxay waxaad rabtaa inaad kasbato cilmi walidaalika baa nabigu wuxuu leeyay inama alcilmu bitacallum cilmigu wuxuu ku yimaadaa waxbarashiyo isbarid wa inama alcilmu bitacallum buu nabigu leeyay dulqaadkuna dulqaad isbarid buu ku yimaadaa yacni waxaad u baahan tahay waa laga yaabaa maalinta hore inaad na sharaarad badanta ama inaad carab badan inaad taho kulul la yidhahdo heblaaya kulul laakiin hebel kulul iyo heblaaya kulul waxaad kaga baxaysaa adigoo isku dayo inaad isbarto dulqaadka dulqaadku waa maxay waxa laga yaaba maanta marka lagu haayo ama lagu maabo ama lagu eedeeyo inaad cartabtid oo iscuntid maalinta hore waad isyaranabay haddaad nafta maalinta hore xejiso maalinlabaadana waad xeji karaysa muddo markaad sidaa u wado marka dambe dhegba udhigi maysid dadkan haytamaya iyo war caynu maanay meel daloosha iga galaysaa bay salaamii soomaaliyeed ola jiray yacni waxay uga jeedaan caydani ninkii caayay unbay afka ka xumaysa adiga marka lagu caayo halkee ku xanuunaysa waa meel laga laakiin dabciga bini aadamka wuxuu waxaad yaro dareemaysaa in lagu nuqsaaminayo ama lagu hoos lagu dhigayo ama lagu liidayo qofka ku caayay saasad ka dareemaysaa deetana waxaad rabtaa anafa inaad naftaada u cadhooto adna aad tidhaahdo isdifaac laakiin inaad iska dulqaadato ama ka ror saa daraadeed waxaan leenahay xilmigu waa barasho waa barasho oo inkastoo nafta bini aadamka aanay sinayn waynu kala wada dulqaad badanay isku wada simanyiin dadka markaa infacaaliina qaar baa casadiina qaar yani qofba inbuu ku kacaa laakiin waxaa loo baahanyay in la isbaro masalan usgagana qaar maryaha ku dhaca waxaa laga yaabaa mar kula markaad saabunta geliso inuu usgagoo dhaga ka baxo laakiin usgaga qaar baan go-in markaasaa tidhahdaa saabun kuli kuma filan bilijina ku dar adigoo bilij ku daray baa haddana usgagiintu goo heer iyo calaamad iyo wax kaga sii daga waa sidoo kale nafta bini aadamka nafta bini aadamkaa qofkii ilaahay marka horeba dusha u dhaliyay ee dulqaadka badnaa isagu hadduu islaamnimana ku darsado wuxuu iska noqonayaa unkaa marka saabuunta yar hore la mariyeyba khalaas noqday mid aan dib dareemaynin laakiin haddaad yaro sharaarad badnayd waxaad u baahan tahay inaad biliij hataa ku maydho nafta oo aad gaarsiiso inay biliij saddex afar jeer markaad ku maydha aakhirka waan ka xogmaya waxa kale waxaan uga jeedaa waan xadiidka usoo qaatay inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitacallum taskiyati nafsi aw qadiyati tarbiya waxay yidhahdaan waxay macrifada kaga gedisan tahay masalat alistimraariya waxay u baahantay inaad la daba joogto yacni ilmaha carruurtaa matala marka la tarbiyeynayo inta inoogu badanay nagu dhacda waxa weeyaan qofku wuxuu dhanay waarigii u sheegay waxaas inay xunyiin waar mar baan wax sheegay wax kuma hagaagaan ilmu wuxuu u baahan yahay istimraariyo inaad la daba taagnaato waxan ilaa iyo intay dhaqan iyo caado uga noqonayso masalan ilmaha xafaayad baynu u xidhnaa xafaayadda waxaynu kaga yeelanaa guri yar ku saxrood laakiin markaynu rabna inaynu xafaayadda ka furno qof weyn noqdo maxaynu samaynaa waxaan isku daynaa inaynu u tiringelinno ilaa iyo intuu ka aqbalayo laakiin haddaad xafaayaddu ka furta tidhahda waa kuu sheegay ha isku kaajin iminkaba ha isku xaarin soo intaas darbiya noqon mayso weligaaba sheegay wuu isku kaajin wuu isku xaaraya laakiin wuxuu u baahan yahay inaad maalmo wado oo maalmaha hore aada ilaaliso waktiyadii uu kaaji jiray aada musqushageyso marka dambe uu la qarsado haddaw isagaa kuwayan aragta adaa hayso geeya musqusha geeya markuu soo weynaadee dambana inay iska tegan musqushii tarbiyeyso waad ku kobceyso ikhwati fi lcaqida waxaan idin leeyahay qadiyatu taskiyati nafs waxaynu u baahan nahay inaynu nafta fadhayno oo kobcino waxaynu ku rabaynaynaa ku kobcinaynaa ilahay kitaabkiisa iyo sunada nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin taasi waxay u baahan tahay baynu leenahay juhdi iyo fikir dheeraada oo halkii tabliiqe iyo tabar iyo xoog lagu bixiyo waxay u baahan tahay inaad nafta ka ilaaliso hawadeeda inay rarabo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay oo alle subxaanahu watacaala wuxuu inoo tilmaamayaa fa amaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى إلهي بوحينا لي فأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى إنك كعب صديق الله سفتاكيس إيوه نفسه raba inuu ka reebo hawadeeda waxay doontay waxay ka jeclaatay raba inuu ka reebo naftu hawadeeda haddaad ku sii dayso ilahi wuxuu leeyahy afara'ayta man itakada ilaahahu hawaa waadalahu allahu cala cilm wakhatama cala samcihi waqalbih wajacala calaa basarihi gishaawa faman yahdiihi min bacdi illah afalaa tadakaruun waxaynu u baahanay marka inaynu naftan hawada ka reebno inaynu isku dayno inaynu taskiyeyno oo nadiifino inaynu isku dayno inaynu u xidhxidhano kelmadaydu waxay caawa ku koobantay mas'aladaastan a taskiyatu nafs waxaan leenahay waa waxyaabihii rususha lagu soo diray qayb ka mid a waxa aan jeclay inaan idinku celceliyo leeyahay waxa weeyaan sida aynu macrifo badan waktiyada dambe u kororsanay ee in badan qur-aan u baranay in badan xadiis u baranay in badan siiro u baranay in badan duruus u baranay waxaad moodaa inaanay nafteenu ula kobcin inaanay ula kobcin dawgeed waxaynu u baahanay inaynu naftan kobcino oo barbaarino oo ku barbaarino waxa wanaagsan ikhlaas tawxiid sadaqo funsheeg muraaqaba taqwa allah qodr ku barbaarino inaynu ka ilaalino waxa xun oo dhan oo isxagxagashada walaaladu isxagxaganayaan xabanayaan xaasidayaan ismaagayaan waxaasi oo dhan inaynu ka barbaarino xuduudu nafsi oo dhan inaynu ilaawno haddaynu nafta ka jarno xuduudda ay raadinayso waxaa soo baxaya inaynu naqaano inaynu noqono hawaanin calaa sururin qaabiliin mid wanaagsan oo walaala ah oo walaalnimo iyo islaamnimo ka dhaxayso intaas ayaan awooda caawa inaan idiin sheego naftayda iyo tiinabana waanu sheegayaa ilahina waxaan ka baraya subxaana watacaala inu jidka toosan idinka iyo annagaba nagu sugo xaqa ina wada tusiyo islaamnimadana ilaahay u gargaaro subxaana watacaala muslimiintana xaqa ku toosiyo gaal iyo intii nacabna ee israam nacabna in ilaahay uga heliyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu